wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka qaar ka mida xubnaha baarlamanka soomaaliya ayaa u gudbiyey guddoonka baarlamanka mooshin ka dhana madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya qaar ka mida xildhibaanada mooshinkan diyaariyey ayaa sheegay inay ka shaqaynayeen mooshinkan muddo lix bil ah islamarkaana ay hubsadeen sharcinimada iyo awoodda baarlamanka u leeyahay in ay madaxweynaha kula xisaabtamaan mas-uuliyaddiisa wax ka yar sanad xilligii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu baarlamanka kalsoonidii kala laabtay ra-iisul wasaarihii xilligaasi cabdi faarax shirdoon saacid iyadoo kadibna sidoo kale ay ku kala qaybsameen balse ugu dambayntii ay xilka ka tuureen ra-iisul wasaarihii xigay cabdiweli sheekh axmed xukuumadda ra-iisul wasaare sharmaarka ayaa lafteeda aan kusoo gudbin si sahlan dhowr jeer oo la isku dayay in baarlamanka la horgeeya ayay suuroobi weysay iyadoo ka hor inta aan la horgeyn lasii ogaa caqabadaha ay kala kulmi karto ansixinta baarlamanka waxaana uu ra-iisul wasaare sharmaarka marar badan isbeddel ku sameeyey xukuumaddii uu soo dhisay iyadoo markii dambena lagu dhameeyey qaab ay baarlamanka ku qanceen dhammaan arrimahaasi soo dhacay waxay dib u dhac ku keeneen howlihii dowladda looga fadhiyey waxaana howlahaasi ugu horreeyey qabsoomidda doorashadii ay dowladdu ballan qaaday ee qof iyo codka ahayd golaha wasiirada ayaa kulan ay muqdisho ku yeesheen shalay waxa ay sheegeen in ay nasiib darro tahay in xilligan la abuuro muran horseedi kara dib u dhac sidoo kalena madaxweynaha ayaa uga jawaaba si lamida tan golaha wasiirada wuxuuna sheegay madaxweynuhu in aan wakhti loo haynin hadda in laysqabqabsado xildhibaanada qaar ayaa iyana u arkay in dhammaanba dibudhacyadii horey u dhacay ay baarlamaanka qayb weyn ku lahaayeen eedda dibudhacyadaasina ay qaybtooda ku leeyihiin inta badan sanadka ama bilaha ugu dambeeya ee dowlad walba waxaa ragaadiyo kala qaybsanaan hay-adaha dowladda dhexdooda ah kuwaasoo ay dad badani sheegaan in ay sabab u tahay inaanay kalsooni isku qabin ay uga gudbaan isbeddelka loo tilaabo qaadayo horey waxaa arrintan oo kale loogu soo arkay dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo madaxweynaha ka ahaa sidoo kale dowladdii cabdulaahi yuusuf iyo tii sheekh shariif ayaa iyana ku baxay waddooyin isku mid ah ama isku dhow oo dhammaantoodba khilaafkuu saldhig u ahaa waxaana ay tani noqonaysaa qayb ka mida sheekooyinkii horey loo soo maray su-aasha ugu weynse waxay tahay sharcinimada mooshinkan dadka sharciga fasira qaarkood waxay qabaan in meesha ay ka maqan tahay maxkamaddii dastuuriga ahayd ee iyadu go-aanka ka gaari lahayd dacwada xildhibaanada ee ah in madaxweynuhu ku xadgudbay dastuurka iyo in kale taa darteedna aysan suuragal ahayn in mooshinka xildhibaanada qaarkood ay soo gudbiyeen uu meel mar noqdo dadka taageersan mooshinkan iyo xildhibaanada wada ayaa iyaga laftooda waxay ku doodayaan inay dhowr jeer horey u codsadeen dhismaha maxkamadda dastuuriga ah balse madaxtooyada iyo madaxweynuhuba ay ka baaqsadeen samaynta maxkamad dastuuri ah dadka sida guud u dura dowladdan oo baarlamanka uu ku jirana waxay sheegayaan in sababaha ugu waaweyn ee mooshinkana ay tahay baarlamanka iyo madaxtooyada oo isku haysta wakhti kororsi iskuna afgaranla tan guudka waxay noqonaysaa in muran siyaasadeed oo hadda bilowdaahi uusan dan u ahayn islamarkaana uu dibudhac badan ku keeni doono dadka soomaaliyeed haddaba barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka ayaan arrimahaasi kaga hadli doonaa waxaa marti inoogu ah xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka mid a xildhibaanada gudbiyey islamarkaana aadka u taageersan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha xildhibaanad maryan cariif qaasim oo ka mid ah xubnaha baarlamanka islamarkaana madax u ah guddiga dastuurka ee baarlamanka oo ku sugan dalkan maraykanka waxaa kaloo ka qayb geli doona brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka kanada islamarkaana ka mid ahaa ergooyinkii soo ansixiyey dastuurka kumeel gaarka ee hadda lagu dhaqmo marka ugu horreysa waa in salaama dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waa dhownahay walaal waa mahadsantahay waa dhownahay waxaa jira mooshin ka dhana madaxweynaha oo xildhibaanada qaar ay u gudbiyeen guddoonka baarlamanka xildhibaanada waxaa ka mid a xildhibaan cabdulaahi goodax bare maxaa keenay in mooshin laga gudbiyo madaxweynaha weliba xilligan kala guurka ah bismillahi raxmaan raxiim dhammaan dhegeystayaasha voice of america waa salaameynaa sidoo kale muxuu ahaa walaashay maryan xildhibaan maryan iyo professor xuseen asigana waa salaamaya adigana waa ku salaamaya salaan kadib waad garan kartaa in madaxweyne laga keeno yani mooshin xilka looga qaadayo wax sahlan inaysan ahayn inaysan sahlanayn laftirkeeda dastuurkaa sheegayo oo yacni codsanayo marka mooshinkaa la keenayo waa inaysan saddex dalooloo dalool ka yar aysan aysan fikirka keenin marka inaysan sahlanayn taasaaba caddaynayso dastuurkeena ayaa ayaa tilmaamaya wax sahlan inaysan ahayn marse hadday dhacday shacabka soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay fahmaan waxaan sahlanayn in baarlamaanku uu go-aan ku gaaray inuu wax ka qabto hadday sahlan tahay maba maba meeshii hadda taagan tahay ma ma timaadeen marka waa wax xildhibaanada baarlamaanka ku weyn ee aan u aragnay waddanka inay xal u tahay marka aan wax badan xeerinay sida a ka warqabtaan lix bilood ayaa xildhibaanadu arrintan rogrogayeen ay ka shaqaynayeen wax lala soo boolo caadifad iyo ku yimid ma aha waxyaabaha lagu eedeeyey oo hadda ah wax cid walba ay daalacan karto marka adoo soo koobaayo waktina waa nahay maxaa ka mid a waxyaabaha lagu eedeeyo yahay oo salkoodu yahay xadgudub weyn oo culus oo dastuurka madaxweynuhu ku sameeyey khiyaano qaran iyo musuq maasuq isaga oo leadershipkiisa hogaamintiisu ay dhibaato weyn ay waddanka ka gaarsiisay dhinaca ciidamada iyo hawlihii xoreynta iyo meelihii la xoreeyey hayntooda marka intaasuu ku salaysan yahay waa mahad- mahadsantaha n waxaan siinayaa n xildhibaanada n maryan cariif n maxaa isleedaha waa uu keenay mooshinka xilligan weliba kala guurka ah bismillaahi raxmaan iraxiim horta anigu waa maqnay muddo waa aniga xanuunsanaay marka exactga hadda waxa keenay waxaa maqnay ninkii la yidhaahdo xildhibaan goodax waa ku salaamay xildhibaan waa xer xuseen abna waa ku salaamay shacabka soomaaliyeedna waan wada salaamay marka su-aasha ay su-aalaysid waxaan u malaynaa inaan xoogaa yarfaas ka waiciyo oo xildhibaanadu xaqi uleeyihiin inay horta markay yaabaan ama waxla maxayd waxla wax la qaldoomaan inay keenaan mooshin madaxweynaha ka keenaan xaq ma uleeyihiin mase maya ayay igula habboonaa lahayd su-aashu waxaan leeyahay haa xaq waa uleeyihiin waa mahadsanta marka xilligan kala guurka ah xildhibaanad maryan oo lagu jiro ma tahay xilli ku habboon in mooshin laga keeno madaxweynaha mooshinka keenida madaxweynaha laba qaybooda u kala qaadaynaa qayb qayb waa qayb oo xaq sharciyeed oo baarlamaanka uu leeyahay inuu mooshin keeno mooshinkaasna wuxuu qodob ayaa jira baarlamaanka kami kamida dastuurka oo si fiican u cadeynayo sida mooshin loo keeni karo waxyaabaha laga keeni karo iyo heerarka mooshinka maraayo intaba marka waxaan u kala saaraynaa wax maxaa sharciga horta wuxuu sharci ma taho maxaa sharciya maxaansa sharci ahayn iyo waxaan u kala saaraynaa sax ma tahay xilliga daraadiis ma samaya tan sharciga qodobka sagaashan iyo labaad ee dastuurka ayaa awood siinaya baarlamaanka inay mooshin madaxweynaha ka keeni karaan madaxweynahana in lagu soo oogi karo laba qodob sidiisaba laba qodob keliyaa lagu oodi oogi karaa oo ah inuu khiyaano qaran galay iyo inuu sharciyada iyo dastuurka dalka ku tuntay labadaas arrimood keliya isaga lagu lagu dacwey karaa marka baarlamaanku xaqay uleeyihiin inay mataqaanaa mooshin keenaan hadday dareemaan labadaas inuu ku tuntay laakiin baarlamaanka keligiis waxaas kama go-aan xataa haddii boqol iyo siddeetan iyo afar maxay ahayd xildhibaan ay maanta ay saxiixaan sagaashan iyo labo ama sagaashan iyo kow aa laga rabaa xataa boqol siddeetan iyo afar xildhibaan hadday mooshinka saxiixaan haddana mooshinka ma aha waxa go-aaminayo in madaxweynaha la yidhaahdo khiyaano qaran uu gala ama ma gelin waxay leedahay geedi socod ayay leedahay geedi socodkaas waxaa ugu horeeya in baarlamaanku mooshin keeno arrintaas iyo arrintaasaan madaxweynaha ku haysanaa yidhaahdo kadibna waxaa loo gudbayaa maxkamadda dastuurka maxkamadda dastuurka ayaa la rabaa inay fiiriso wuxuu xaq ma yihiin ay baarlamaanku sheegayaan mase ma ahan maxaana saas loogu adkeeyey oo tirada looga badiyey baarlamentariga maxay codka qaadaya ama maxkamad dastuur loo maraayaa maxaa yeele ma la doonayo dastuurka si fiican oo u macneeyey inaan la doonaynin waxa in la la jajabiyo wixii lasoo dhisayo lasoo sameeyo madaxweynihii ugu horeeya in la burburiyaa la diidayaa marka marka halkaas la maro waxaa la tegayaa maxkamadda dastuurka maxkamadda dastuurka ayaa baarlamaanku wuxuu u tegayaa muddaci ahaan u tegayaa yani anaa dacwo qabo madaxweynaha ayaa dembigaas galay yuu baarlamaanku leeyahay madaxweynahana waa muddaci caleyh waa ninka dacwada loo qarin waayo markaasaa maxay maxkamada dastuurku waxay soo cadaynaysaa in dacwada baarlamaanku sheegay ay xaq tahay iyo inaysan xaq ahayn markii ay soo caddeeyaan ee maxkamaddu ay ku dhacdo ayaa markaas dib loogu soo celinayaa baarlamaanka markii baarlamaanka dib loogu soo celiyaa waxaa la rabaa haddana baarlamaanku inay u cadeeyaan boqol siddeetan iyo afar cod weli iyadoo maxkamadda dastuurka ay ogolaatay oo ay tiri arrintan hala geeyo baarlamaan hadduu haddana baarlamaanka boqol siddeetan iyo afarta cod waayo haddana waxbaa ka dhiman marka arrinta madaxweyne sdiddan waa la adkeeyey waxaa lagu adkeeyey dastuurkaa lagu adkeeyey qodobka maxay ahayd waxaan aad ugu qeexan yihiin sagaashan iyo labaad soqodiisa koowaadkiisa labaadkiisa saddexaadkiisa afraad ayaa si fiican u macnaynaysa marka madaxweynaha in la iska rido laftirkeeda ma sahlana oo waxaysan u sahlanayn waxawaaye dalka ayaa waxaa loo diidayaa khalkhal iyo burbur iyo dhibaataa loo diidayaa laakiin xaq sharciyeed ahaan way tahay sharci way tahay waa laakiin waa in protestaas la maraa waa mahadsantaa waxaan siinahay professor xuseen warsame xilligan mooshinka la keenay sidee buu u muuqdaa xilli kala guur ah oo waddanku xaaladan uu maraayo samataha waktigii ugu habboonaa ee mooshin la keeni lahaa madaxweyne walaal aad iyo aad maanta falastiin waxaan salaamayaa cabdilaahi iyo maryamba oo dadkayga muqdisho ma garanaysaan markii laba iyo tobankii wada joognaa labada xildhibaanba waan aad u yaqaanaa dastuurka degoodaxna dadkii hogaaminayay markaan ansixinaynay anigiyo constituent assemblyga wixii la odhan jiray ama ergadii markaan booliskoola booliska ku ansixinayna isagiiyo xooj ayay ahaayeen runtii dadkii hogaaminayay oo aad iyo aad buu yaqaanaa dastuurka dee maryana waaba shaqadeedii imaka guddiga dhan bayba ka madax tahay marka sidaa ay u sharxeen horta sharcigii weeyi laakiin dee waan iska ognahay an arrin sharci la xidhiidha ma aha waa arrin siyaasadeed weeyaan waktigii waxaa soo dhawaaday doorasooyinka ama labedeli lahaa madaxda ayay soo dhawaatay baarlamaankii kooxo ayuu qaybsamayaa kooxo mar horeba runtii ay u qaybsameen oo ma garanaysaa kooxo dee ma garanaysaa gogodaxa ila hadlaya iyo saaxiibka xoojiya raggaas isku mid waa waa isu kooxo magacooda la baxeenba ma garanaysa howlo badan bay leeyihiin kooxo kale oo iyagu maysmi doona haddana xataa xisbi noqonin koox noqon doona oo kale madaxweynihii iyo kooxihiisa hogaaminaya ay jiri doonaan marka horta kooxihii weeyaan waxaan samaysmaya way iska og yahay cabdilaahi iyo kooxdiisiiyo bay soo dhigta way iska og yihiin in sidii maryan ay u sharaxday ay marka hore horta adag tahay in lagu heshiiyo inuu madaxweynuhu labadii qodobee waaweynaa ee ahaa inuu khiyaamo qaran sameeyey oo waa khiyaamo qaran inuu sameeyey wax wey iyo inuu si kayr caadiya u xadgudub kayr caadiya maha khalad buu ka galay dastuurka ma aha arrin waa inuu kayr caadi ugu tuntay dastuurkii inaanay arrintaa lagu heshiinaynin oo xataa maxkamadda dastuur oo aan jirinbaba haddii loo gudbiyo imika loo gudbin karo adugu maxkamadda caadiga xataa loo gudbiyo inaad kaanayso sida taa xataa loogu heshiiyaa way iska ogyihiin way iska og imika hadday sagaashan iyo sagaal xubno seexeen inay adag tahay hadhow boqol iyo seytan iyo afar so lagu rida inay adagtahay way ogyihiin laakiin waxay doonayaan inay sii jilciyaan madaxweynaha oo ma garanaysa marka la gaaro waktigii doorashooyinkii hawlihii la gaadhayay musharax xoogu uu ma garanaysa marka waa iska siyaasad weeyaane ma aha runtii arrin iminka la xidhiidha sharci iyo sharci la-aan iyo waxqabad iyo waxqabad maaye waa cad weeye wax meesha ka socota baan udiransanaa waa mahadsantaa haye xildhibaan goodax waxaa laleeyahay mooshinkiinu sida hadda professor xuseen uu sheegaya dad badanna waa ay qabaan inaanu ahayn mid waxqabadka madaxweynaha lagula xisaabtamaayo uu yahay mid siyaasad xilliga kala guurka aada ugu tala gasheen inuu yahay waa waa mahadsan tahay falastiin runtii horta dariiqa ay tahay haddii madaxweyne in shaqada laga qaado ay noqoto dariiqa la maraayo dastuuriga waxaa si wanaagsan oo sida ay tahay u fasiray xildhibaan maryan oo runtii khubaraada yar ee waddanka dhinaca dastuurka loo haysto ka mid ah marka taa way iska caddahay in awoodaha baarlamaanka muxuu ahaa iyo dariiq ay maraayaan markay awooddooda muxuu ahaa ay ku shaqaynayaan aad bay u caddahay marka inaanan wakti taas kaga dhumin waa walaashay maryan ayaa si wanaagsan noogu sharaxday annaga iyo dhegaystayaasha intaba midda arrintan waa siyaasad laleeyahay anigu horta waxaan siyaasad ahayn maba aqaanaba wuxuu waa siyaasad mar walba laakiin siyaasaddu middan hadda walaalkeen xuseen tilmaamay u muuqato in xoogo ama kursiga layska qacsanayo ama muxuu ahaa laisdahbilaayo iyo wax noocaasa annagu siyaasaddaas kuma jiro
inaanan ku jirin waxaa caddaynaayo waxa lagu ashtakeeyey waxa weeye wax aada u qeexan oo qodobaysan oo maalmahay dhaceen mise u dhaceen la arrimahaas wey waxa aan u danaynaynana waa inaan waajibaadkeenna qaran qabanno wey haddii ay been tahay iyo siyaasad shacabka soomaaliyeed ee hadda hor taallaa iyaga ayaana sheegi doona inay waxan siyaasad tahay iyo inay tahay in ummadda laga badbaadiyo dhibaatota gaartay mid ka badan ay gaarto iyo in dhaqan xun oo qofku markuu madaxweyne noqdo oo qaato fikir ah aniga wax walba ah waddanka waan dhici karaa waan xadi karaa dastuurka waan iska duuduubi karaa shuruucda waan ku tuban karaa xuquuqda bini aadamka meel xun baan uga dhici karaa lacagta dawladda waan iska daldalan karaa waan qabyaaladeyn karaa waan kooxeyn karaa inuu madaxweyne yiraahdo dhaqankaas uu ku nabad galo haddii laga hor istaago waa siyaasad siyaasad qoxan wey laakiin waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaanada maryan cariif eedaha ay sheegayaan xildhibaanada baarlamanka adigana dabcan xildhibaanada baarlamankaa ka mid tahay ma tahay wax jira oo madaxweynaha lagu mooshin looga keeni karo
eedaha horta xildhibaanada ayaa keenay xildhibaanada inta keentay sagaashan iyo kowda xildhibaan ee saxiixday maxay aheeday mooshinka ayaa laga rabaa eedaha inay keenaa waa keeneen soo cadeeyaan marka aniga bacdamaa aanan mooshinka inaan saxiixa ku jirin su-aashaas waxaad ku celinaysaa ninka la yidhaahdo good waxaad ku celinaysaa abaasanta waxaan rabaa golax markaan kugu soo celiyo eedaha aad soo jeediseen maxkamad dastuuri ah maadaama aanay jirin yaa rabtaan in ay qaadaan oo soo caddeeyaan tirada loo baahan yahay ee ah boqol iyo siddeetan iyo xoogaaga sama haysataan
anu waxaan aaminsanahay marka tiro laga hadlo boqol iyo siddeetan iyo iyo xoogo iyo wax ka badanba waa waan haynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoon tagno waxay noo sheegaan inaan shaqadaa qabano xildhibaan kastaa loo sheegay muddo ayaan ka shaqaynaynay baarlamaanka soomaaliyeed muddadan ka hor hal sano ka hor iyo dheeraad ayay madaxweynaha recommendation siiyeen ay yidhaahdeen war nin yahow hawshan waa gebaysaa inta aanan shaqada kaa dhex bixin adiga iskaga dhex bax iskaa recommendationkaas horaa loo siiyey wax hadda lagu soo booday iyo muddadii ay soo dhawaatay ma aha waxan waa muddo dheer madaxweynaha inaan saxno oo aan dariiqa iyo hawshiisa inuu ku ekaado aan ku saxaynay wuu saxmi waaye boqol iyo siddeetan iyo afar iyo ka badan baarlamaankanu diyaar wuxuu ugu yahay inuu ku codeeyo in xilka laga qaado taas shaki kuma jiro waktigan ma habboon tahay wakti ka habboon ma jiro maxaa yeelay wakti badan baa madaxweynaha lasoo siiyey wakti badan baa mataqaanaa laga soo taliyey waktigii ugu habboonaa oo wax walboo kasta ee laga soo quustay ayay taagan tahay aan u noqono su-aashii ahayd haddii aanay jirin maxkamadda dastuuriga ah yaa u geenaysaan ood qaadaayo mooshinka ilan waa dacwad moshinku dacwadiina maxkamadda qaadi lahayd ma jirto yaa qaadaya dacwadda wa walaal falastiin mushkilooyinka waddanka uu madaxweynuhu gaarsiiyey waxaa kamida inuu maxkamad dastuur in la sameeyo uu diiday si weligeed xujadan ay u taagnaato oo la yidhaahdo maxkamad dastuur ma jirta therefore ninkan wuxuu rabo waddanka ka samayn karaa meeshuu doono kala dhici karaa nasiib wanaag dastuurkeenna waxaa ku qoran maxkamad dastuur haddii la waayo wixii dastuurka laga waayo dastuurkii lixdanka loo noqonaya marka guddoonka baarlamaanka ayay u taallaa meesha ay la aadahayaan waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan gooda nasiib u helay inuu waddanka soco aada iyo aada u nasiib badan yahay laakiin nasiib daro uu calfo waayo waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa professor xuseen warsame arrinta ku saabsan maxkamadda qaadi doonta iyo sida loo maareyn doono xildhibaanad maryan aan kusoo noqon doonaa lakin waxaan rabaa xuseen professor xuseen warsame inaan ku siiyo haye
walaal falastinay waa goodax waa nin cabqariya oo aada hadal yaqaana oo si fiican buu magaranaysaa kayskiisa u sheegtay laakiin isla yeeli mayno waan iswada ognahay dhulka wax ka socday sheekooyinkuna waan iswada ognahay oo wax inaga qarsoomi jira xoogaal baynu wadanahay waraysigan mid lamidana waxaad ila yeelateen haddaad tihiin voiceka markii saacid ridayay ayaad ila yeelateen oan aada uga hadlay oo nidhi arrintaasi waxay horseedi doontaa waxaan afka qalaada kura tit for tatka ama hadduu kaasiga ciidaynta arrintaa bay noo keeni doontaa waa aniga beri hore kasii sheegay waanay kasii sheega xataa sharcigan iminka brobio dee madaxweynaha afkiisa in laga keeni karo oo mar mar un cadhadu ay gaadhi doonto in laga keeni karo waa aniga aada ugu hel anigoo ku dhalaysanaa madaxweyneha kooxihiisa inay runtii ay saacay khaarijinayeen aan aada ugu dhalaysanaa kii kale kii cabdiweli sidaasoo kale iyadana waan ka hadlay oo sidaasaan hadlay marka horta waa tii un baa socoto waxaan anugu la yaabanahay ma aha una heshiin maayo khaladaadka la sameeyo laskuma hayo dawladda weynuhuba inay sameeyeen khaladaad badan oo kayr caadiya oo meel walba laga hadlaayo layskuma hayo taas inay taasi gaari doonto turjumaad loo turjumi karo khaainbadan inuu qofkaasi yahay in loo turjumi karo waa turjumaad dadku ay aada ugu kala duwanaan karaan sidaa darteed arrintii waxay kusoo ururaysaa loolan boosishanbu wuxuu kusoo ururayaa oo ma garanaysaa loo mana jiraan waa runtii weeyaan goola imika ma jiraan xisbiya hadda ma jiraan laakiin xisbiyada waa la samaynayaa dhawaan xisbiyadiina sida dib u samaysmayaana waan iska sii garanaynaa waa muuqdaan figarisku sida ugu kala jirayaan waan hubaa inaana goodax iyo ku wada jiraynin magana madaxweynuhu isku xisbi noqonaynin waa la hubaa saasay iskaga caddaanaysa waa iska muuqataa marka arrintana waxay kusoo ururaysaa dadku siday uga dhegaystaan hadhow oo marka arrintan ay soo baxdo runtii dad dadka shicibku aad ba uga xumeyn doonaa arrintan iminka oo wakti la haray waa sanad sanadkaa waxay iska jeclaan lahaayeen in dawladdan yara socotana sii socoto madaxweyneha wixiisa sii wato haddii la khaarijinayo sanadkaas markuu dhammaado la khaarijiyo bal intaa ka horreysana laysku dayo baarlamaanku inuu sharciyadii loo diray ee kuwa xisbiyada sharciga xisbiga xisbiya samayntii sidii loo samayn lahaa bal doorasho ka duwan tii odayadu berigii ay keeneen ee boqolsaddex labatanka oday wadaweyn wax ka duwan loo keeni lahaa waxaa in baarlamaanku uu maanta ka taliyo ayaa ahayd ee iminkaan madaxweyne ridaynaa kaasaa dhacaya xuseen warsame ama goodax ama maryan baa la magacaabaya maryan iyabaa magaranaysa haddana dawlad soo dhisi doona go- wax alla wax soconaya arrimahaasoo magaran marka waxay iska muuqataa in dadku aanu arrintan ku noqon doonin xabi way iska muuqataa laakiin in la khaarijin doono xasan in la khaarijin doono waxay ku xidhan tahay baarlamaanka labada boqol iyo toddobaatankaasi siday iyagu ugu heshiiyeen waa maadsantahay bay ku xidhnaanaysa professor xuseen waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaanada maryan cariif maadaama aad sheegtay in loo baahan yahay in la aado maxkamad maxkamadda dastuuriga maxkamaddiina aanay jirin sida uu sheegay xildhibaan goodax ma tahay arrin u furan in maxkamadda sare ay qaadi karto ama baarlamaanka laftirkiisa lagu soo celin karo inuu go-aan ka gaaro arrintaas arrintaas waa kala qaybinaynaa falastiin masuntahay su-aasha labaa u kala qaadaynaa in maxkamadda sare la geeyo bacdamaa aysan maxkamadda dastuurga jirin iyo in baarlamaanka maxay aheeday isagu lagu celiyo labadaba way ka go-daahuu yiri ninka la yihaahdo goodax saaxiibkay goodax waxaan leeyahay horta baarlamaanku waa dacwad oogay haddaa adiga dacwad soo oodo oogto haddana adiga ma noqon kartid dacwad qaade ma noqon kartid adigoo jajki adiga isla markaas anaa anaa xukunka sidaaya ma dhihi kari marka baarlamaanka horta meesha ka saar guddoomiyaha baarlamaankaan shaqo ku lahayn baarlamaanka guudaan shaqo ku lahayn arrintaana uun waa maxkamad la ogiya baarlamaanku marna waa dacwad ooge marna waa dacwad qaade labadaas isku heli karo taas horta koo waaye tan labaad waxa waaye maxkamadda sare oo dalka jirta iyo maxkamadaha guud guud ahaan hadda waxaa la rabaa isbedel in lagu suubiyo bacdamaa shacabka soomaaliyeed aysan maqsuud ka noqonin maxkamadaha soomaaliyeed si ay u shaqeeyaan siday u shaqeeyaan ee shacabka guud oo soomaaliya jooga uusan maqsuud ka noqonin waxaa la rabaa in isbedel lagu suubiyo marka kolo iyagaba iyagoo isbedel uu ku socdo hadda haddana masiirkii dalkan gacanta intaan idiin gelinaa saan rabna ka yeelaynaa warkaas war soconaya anigayba ma aha arrintan maxkamadda dastuurka xataa waxay dib ugu dhacday oo maxay magacaabidda dadkii loo magacaabi lahay kooxda maxkamadda dastuurka loo magacaabi lahay dib ay ugu dhacayso waxaa la rabaa dadka dad aada looga fekeray aada loo soo xulay soomaali iskugu tagtay meel kasta laga keeno qof afartameeyo kontameeyo qofood la keenay afartameeyo kontameeyadaas qofood markaas intay maxkamadda dastuurka qaba laheyd dadka soomaali ugu qiimaha badan leh oo ugu hufnaanta badan leh oo ugu soomaalinimada nimada badan leh oo ugu sharci aqoonka badan leh oo ugu wanaagsan inay noqdaan ala rabaa maxaa yeele waxa laysku haysto waa qadiyadii ugu sarreysa dalka oo dalka laftirkiisa khalkhal siyaasadeed iyo dhibaato iyo wax ay kusoo wajihi karto haddii si sahlan loo qaado marka waxaan qabaa maxkamadda sare ee hadda jirtana lama gey karo ma la gey karo baarlamaankuna shaqaba kuma leh oo asagu waa muddici marka xaakimkeena ma noqon karo waa waa mahadsan tahay Een, haye xildhibaan gooda haddii mar maxkamadda dastuuriga ay jirin maxkamadda kalena eedaheeda iyo cilladaheeda ay leedahay oo dadka qaar guryihii lagu murmo xataa ay adagtaha mararka qaar inay maxkamaddii go-aan ka gaarto arrintan yaa ula tegaysaan oo xalinaya soo ma ahan arrin uun qalqalka sii badinaysa laakiin aanan xal ka soo bixaynin Eh, waa mahadsan tahay Eh, runtii eh, eh, xildhibaan eh, maryam eh, argumentigeeda yani doodeeda eh, waa dood eh, muuqato oo caqli gelayo Eh, laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed xasuusiyo waddankeenna duruuf buu ku dhex jiraa duruuf adag buu ku jiraa waxa aan haysano waa waxa aan haysano maxkamadda sare waa maxkamadda sare oo shaqayso yacni cidna ma dhihi karto maxkamadda sare eh, yacni dhadhankeedaan fiicnayn saas daraaddeed ma ma ma shaqayn karto lama dhihi karo Eh, way way fiican tahay maxkamadda sare waa waxa aan leenahay waa wax la rabaa haddii in lasii hagaajiyo yacni meel laga hagaajiyo le Eh, laakiin eh, madaxweynuhu joogaya maxaa yeelay maxkamadda sare eh, ayaa ma- yacni eh, eh, yacni tiirkii saddexaad ee dawladda ee ahaa muxuu ahaa eh, garsoorka ayaa waxaa ku socoto shaqo saas daraaddeed wax ma qaban karaan Eh, argument eh, saxa ma aha haddii aad fiirisid taariikhda aan fogeyn ee madaxweynaha laftirkiisa lagu soo doortay waxay ahayd dastuurkeena siduu qabo inay doortaan laba gole golaha shacabka ee hadda jiro iyo golaha sanadka inay doortaan oo aan jirin Eh, waxaa la doortay hal golaa doortay maxaa yeelay duruufta markaas jirta ayaan fiirinay baarlamaankan laftirkiisa ayaa doortay madaxweynahan iyadoo aan baarlamaankii kala jirin marka eh, marnaba madaxweyne aan dalka u qalmin maxaa yeelay maxkamaddii uu asigu dhisi waayey ayaa maqan saas daraaddeed meel buu iska fadhinayaa Eh, waxa uu samaynayo iska sii samaynaya macno ay samaynaysa ma laha mahadsan waddankan sharci buu leeyahay sharciga yaalaana nagu filan taasaanu ku dhaqmayna waa mahadsan tahay Een, waxaan siinayaa professor markii xuseen warsan horeysay oo oo baarlamaanku uu noqdo maxkamad uu u dhaqmo nooceed ma aha markii horeysay marka laakiin go-aankeeda hadda wuxuu dhabti u saaran yahay guddoonka baarlamaanka waa mahadsanta waxaan siinayaa professor xuseen warsame haddii xildhibaanadii hadda mooshinka gudbiyey oo uu ka mid yahay xildhibaan goodax ay meeshaas taagan yihiin n maxaa cawaaqiba oo ka dhalan kara arrintan waxyaabihii asaasiga u ahaa dacwadan inay sharci noqoto oo ay fushana n dulduleelo badan ay hadda leedahay xalka muxuu noqon karaa maxaa ka dhalan kara
horta eh, m- eh, mid baa eh, uu aan filay aan islaahay uu ku saxan yahay eh, goodax oo ah eh, kolba dee wixii aad haysato ayaa khilaafka lagu xidlaa lamana odhanayo haddii ay dawladdu oo de wasiirkii ma garanaysaa cadaalada iyo umuurahaas ay keeni waayeen inay maxkamadii dhisaan marka maxkamadii cidda ay qabanaysay ah, waa laga dhaafayaa dembigaas ee cidna haddii arrintaas ku dhacdo marka kolley iyo kolley guddoonka baarlamaanku isaga horta waxaa laga rabaa waa rune inuu de wixii maxkamad jirta u gudbiyo maxkamada wuxuu gudbini kolley sare ayuu gudbini iyadu marka ama ha tidhaahdo anaa awoodu ma lihi ama aqoon lihi inaan maqli karo waan arrintaa dhe- eh, dhegeysan karo ama intaa iyaa dhegeysaa siday u odhanayso xataa hadday tidhaahdo waan maqlayaa wixii ka soo baxay maadaama la ogyahay iminka siday isku wada haystaan institutionisku eh, sida loo socodsiin doono ma laakiin horta de waxa iska muuqatoon inaan galnay mawjad oo kayra caadiya inaan galnay oo dadku aan u jeclaysan doonin ayuunbaa horta meeshaasi iska muuqato oo iska caddaana waxaan sa filaya calaaqada ka imanaya runtii wuxuu noqonayaa kow haddaan su-aashaadii markaas usoo gudbo in dee baarlamaankii awalba jilecsanaa wax badan aan qabinin dawladdii awalba jilecsanayd ee wax badan aan qabinin ee awalba yidhi ma garanaysaa doorashooyin oo taa canaanba dee kuba le lama qaban karino waa run hadda lama qaban karo waa run laakiin haddana waxa ayana si dawladda ay isku bedesho dabcan in lala yimaado ay kasii shaqeeyaan habkaa ayay ahayd wixii marka ay ka shaqayn lahaayeen oo dhan waa bubare waxaa kasii daran markaa oo kale adduunku waxan wuu eegaya caalamku waa eegaya caalamkaana in ay ku xiran tahay xataa isgarteena inaan siino mishaar oo dee aidka ka- caawimada macaawinaha ka imanaysa ay ku xiran tahay oo cashuurteeni kuma filo oo afartan iyo shan wax ka badan awalba ma soo saarin konton iyo shan kale afartan iyo shanta kale waxaan ka konton iyo shan keliya soo saartaa waxaan ka rajeynayaa moras adduunkii kale markaa iminka waa inala yaabaya kolley oo wuxuu leeyahay or waxaan wax wax lagu darsan karna maaha iska baktiyaan oo kolley iyo kolley marka horta taana way keenayso adduunkii oo magaranaysa ay dhibaato badan keento iyaduna qaban lahaayeen oo aanay qaban bala waxaan qabaa tallaabo si fiican loo fikiray ma aha arrintan iyada socotaa ma xataa macnaheedu inay dawladdu fiican tahay ma aha inay wax badan laakiin waxay ahayd baan lahayd sanad intaa ka yaray waxa hadhay sidaa inooga daayaan dabeetana oros lagu kala dhaqaaqo oo haddii de madax cusub la dooranayo madax cusub marka la doorto ayaa mar badan baa arrintan ku burburaya ayaan qabaa waa mahadsantaha waxaan siinayaa xildhibaanad maryan maxaa cawaaqiba oo ka dhalan gar kara go-aanka ay xildhibaanada qaar qaateen ee ah in mooshin laga keeno madaxweynaha waa mahadsantahay arrintan in madaxweynaha laga keeno mooshin horta waa wax baarlamaanku aan dhowr jira suubinoon hore u sameynoon u baranayo moodooyinka socdayna kabil matahaasinka hadda socday in mooshin la keeno mar walba waa waxay kamid tahay moodada hadda socotay kamid tahay hase yeeshee meeshay ka cilladaysan taha aniga aragtideyda waa wixi waaba dhammaadeen hal sanaa haray haddii madaxweynahan la nacay iyo hadduu soo noqonayo labadaba waktiga hareba waa wakti farakutiriska waktigaas farakutiriska waxaa la rabaa in la diyaariyo gudiyadii waxaa la rabaa dalkii wixii hore ugu sii ficilka lahay inla in la burujiyo ayaa la rabaa waxaa la rabaa muxuu ahaa ilaahay kuwika la diidee in aan isku diyaarino waxa soo socda cidda imaanaysa haddii soomaali ay madaxweynahooda hadda jiro ay nacday madaxweyne cusub ay soo dooran doonaan idaaqo ma jirto baarlamaankana markaas waxay ku raaci doonaan waxay sheegayeen inay mataqaanaa run ereed ayay ku raaci doonaan waxaan qabaa markaas inaan annaga dadka shacbigaale khalkhal siyaasadeed dhexdooda lagu rido ila shacbigu baarlamaankay saas u fiirinayaan waxay rajaynayaan in dalkan sii hagaagama ogi inuu sii burbura ma rajaynayaan bulshada caalamka oo annaga gacanna siisa hadday xoolan tahay iyo hadday caawimaad kale tahay labadana inaan ayagana lasii qalbigelinin oo lasii niyagelinin oo waxa noo haray waaba hal sanee inaan halka sanaxta burno arrintan faraha ka qaadno naceeb xasan sheekh yimaado oday markii la gaaro uu yimaado madaxweynuhu haddii markaas loo codeeyo waa masiirkiisa iyo dadnimadiisa haddii loo codeey waayo markaas lagala jaan lala jaan qaado madaxweynaha cusub oo imaan doona laakiin wixiioo dhammaado hal sanaba iyo wax ka yar ay ka harsan tahay hadda in la khalkhaliyo annaga shacabka soomaaliyeedna uma fiicna bulshada caalamkana uma fiicna dalka soomaaliyeedna dhan uma aha waa mahadsantaha xildhibaanad maryan waxaan rabaa inaan siiya xildhibaan goodax arrinta ku saabsan mooshin in la keeno ama qalqal siyaasadeed uu dhaco xilliyada kale guurka lagu soo dhawaado ma aha mid cusub waagi dowladda cabdiqaasine dhacday dowladda cabdullaahi yuusuf ee ku dhacday tii sheekh shariif ee ku dhacday hadeer taanay bilow ka tahay maaragtay dowladdan cusub maxay tahay sababta marka xiliyadan la gaaro keenta in qalqalkan siyaasadeed oo kale uu bilowdo oo dowladda iyo baarlamaanka ay isku fahmi waayaan qaabka kala guurka looga gudbaayo waa mahadsan tahay waa waa su-aal fiican horta waktiga haray wakti yar ma aha hal sano wakti yar ma aha marka laga hadlo khalkhal ummadda soomaaliyeed khalkhal ka xun oo ay maanta ku jirto oo la keeni karo inay jirto aniga ilama aha magaalo xamaraan ku noolahay macaluushu cirkaasay maraysaa degmooyinkii waddanka intii shabaabka laga baxshay degmo degmo u gudubto oo la macaamusho ma jirto shabaab waxay ku guulaysteen inay degmooyinkii oo dhan hareereeyaan ooy blockade geliyaan oo aan aysan cunno helin oo macluul loogu dhinto weliba degmooyinka dadka minority-ga ay ku nool yihiin dadkii minority-ga ah dhimashay bilaabeen yacni maantay khalkhal ka xun oo yani ummadda soomaaliyeed ay ku noolaaleed ma jirto hal sano oo soo socota haddii saan kusii jiraan cidna looguma imaanayo fikirka madaxweynuhuna uu ka damacsan yahay in isbedelku ku dhaco waxaa noo sheegay wixii ka dhacay cadaado ee hantidii dawladda inti loo iibiyey in hal qof oo aan qof ka aqoon deegaanka oo la raba in laga soo doorto in laga soo doorto la suurogeliyo yacni runta marka loo helo ummadda soomaaliyeed khalkhalkan taagan ka xun ay arki lahayn ma jirto waa mahadsan tahay haddii uu rabo inuu inuu ummadda soomaaliyeed u sheego
in xildhibaanada soomaalida ay khaldan yihiin moshinku waa public inuu isaga iska difaaco oo yidhaha qodobkaasi waa been qodobkaasi waa been qodobkaa waa been ayaa looga baahan yahay waa laakiin mahadsan loogama baahna inuu sidii qof sidii wasiirkii oo kale u warbixiyo uu yidhaahdo eh, muxuu ahay maamul fiican a la dhisay maamul fiican haddii la dhisay wasiirada la rabaa inay dhisaan
Een, waa mahadsantaha waa isku soo waxaa la noqon rabaa inuu ummadda soomaalida u arxamo oo uu madaxooda ka hor tago oo asigana adduunkiisa u kifaaxo ummadda soomaaliyeedna ay liidar fiican raadsato waa mahadsantahay Een, waxaan siinayaa een, xuseen warsame maxay tahay sababaha keena arrimahan oo kale mar kastaa howl la gaaro xilliga kala guurka ah isla su-aashayaan ku siinaya ninka la yidhaahdo em, goodax si fiican buu u sharaxay eh, waxa uu doonayo waana wax macquula laakiin ka ay madaxweynuhu maanta berri uu isa soo taago yidhaahdo waan ka tegayaa laakiin qodob uu sheegay waa muhiima oo ah in uu madaxweynuhu waxyaalaha loo soo jeediyey ka jawaabo waa laga maarmaan isagay jirta uga jawaabayo laakiin waa laga maarmaan waa laga yaaba markaa arrintaas ay- m- markuu ka jawaabayo inay waxyaa in la soxo waxyaa ama wax laga yaro qaban karo waxyaalo badan oo goodaxu ka hadlay oo aada u muhiima oo ah shabaab oo weli ma garanaysa xaydaan ku haya tuulooyinkii laga xoreeyey ka hoya Een, arrintii dadkii oo magaranaysa macaalooli jirto waxaas oo dhan in markaa ee baarlamaanka iyo ee dawladduba iskugu geeyaan xoogooga waktiyaga ee hadhay inay arrimaha wax ka qabtaan oo een, kuwan son ee yidhi magaranaysa intaa lacag baan ku qaadanaynaa inaan riixayno shabaab haddana intay durbaay yartubaane waan soo soconnaa ee carada yidhaahdaan dabeetna ay kayntay noo galayaan shabaabkii in adduunka loo sheego lacago ciiddaa ka badan buu maanta shiinuhu siinaya uganda oo ciidankooga lagu kabayey kaa in ciidanka soomaaliya la siiya in laga hadlo marka aan ka hadalno intaan ka hadlayno madaxweyne la ridaye iyo prime minister la eryaye iyo intaa ka hadlayno qodobadaa fiicfiica uu sheegay muhiimka uu sheegay goodax aan ka hadalno waktigaa yar ee noo haray waan iswada naqaano madaxweynuhu berri intuu soo taago ka tegi maaye marka waxaan qabaa xildhibaanadu dib ha isugu noqdaan qodobkiini waad samaysaan aad doonaysa inaad samaysaan waxay ahayd inaad banaanka soo dhigtaan waxyaalahaad ku dhaliilaysaan dawladda iyo madaxweynahaba waad soo dhigteen een, ah, ha ka jawaabo madaxweynuhu arrintana wixiinana sidaa kula noqda oo maxkamadayana ha u dirina meelo kalena ha samaynine sidaa arrintu haynagaga dhamaato ayaan ku talin lahaa haddaan nin wadan iyo soomaaliyeed ahay waa mahadsantahay waxaan siinayaa xildhibaanad een, Maryan aniga horta waxay ila tahay arrintaas wax badan aan ka fekeray kaligay anoo gurigayga fadhiya sideedaba soomaalidu madaxweyne mid xoog nagu haysta sidii maxamed siyaad bare allah u naxariistee ma sheegin laakiin sidoodaba sabur uma leh inay madaxweynaha u ogolaadaan ama madaxda dalka u ogolaadaan waktigooda inay dhamaystaan sabir waa wax soomaalida dhan ka dhexeeya annaga wax wax uxub maaha horey u dhacday dowladdii shibilka aheeday dhacday kow iyo labaatankii maxamed siyaad bare allah u naxariistay oo dalka isaga xukumaya haddii laga reebo intii ka dambaysa wakti wakti maba la siinaayo madaxda xataa waktigiisa inuu dhama dhamaysto lama siinaayo meeshaana dowladnimo waxay u baahan tahay wakti keliya uma baahna in mataqaan afar sano hadda waatan la yiri afar sano la siiye mararka qaar dowladaha adduunyada jira waxay dhahaan waayahay continuation aan ka wadnaa wuxuu ha socda aan ula jeednaa waaba u cusboonaysiinaynaa hay kuleeyihiin mararka qaar igoon raalli ka wada ahayn marka badeecad soomaalida teedaah waaye tan ah bedelidda inaan bedelaan rabaa weji cusubaan u baahanahay wejiga hore waa iga hor yimid tan labaad ari- aragtidayda waxa waaye dalku waa nuus nuus waa dal hadda soo dhismaayo shan iyo labaatan sano oo maxay ahayd olaad sokeeya ah aan ku jirnay khaladku hal ma aha laba ma aha kumanaan waayo mana u malaynayo nin madaxweyne ah oo cusub oo yimaado noocou ahaa ha ahaadee ama nin prime minister oo cusub oo yimaado noocou ahaa ha ahaadee in la dhihi doono loo sacbi doono la dhihi doono waa fiican taha khayr allah ku siiyo cid la dhihi doono inay soomaaliya almeen aniga intaan noolahay inay u dhalan doonto shaki weyna iiga jira waxay marka ila tahay waxa aan soo dhoodhoobanay afartii sano midkii lasoo magacaababa afartiisa sano ha dhamaystay aan u dhaafno mid kalena haddaan rabno markaas aan la nimaadno laakiin siyaasadda iyo waxa yarkaahoo lagu taagan yahay ama nala ku ictiraabsan yaho adduunku ay weli noola hadlaayaan ay leeyihiin wuxuu waaba macno laho wax macno laho waxbay wadan karaan inaanan salkan iska gelinin oo waa ridaynaa waa ridaynaada faraha badan ee waa joojiya aniga ra'yi ahaan aan qabaa ar- aragtidayda saas hore waxbay noqonaysaan qabaa oon ahayn inay dhibaato dalka usoo jeedo aada u mahadsantihiin dhammaantiin een, xildhibaan goodax xildhibaanad maryan een, cariif qaasim iyo brofesor xuseen warsame waad mudantiin boqol kiiba boqol waad salaamantiin idinkuna mar labaad intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ahaa xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamanka soomaaliya islamarkaana ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka dhankaa madaxweynaha u gudbiyey guddoonka baarlamanka xildhibaanad maryan cariif qaasim oo ka mid ah xubnaha baarlamanka islamarkaana madax u ah guddiga dastuurka ee baarlamanka oo ku sugan dalkan maraykanka sidoo kale waxaa ka qayb galaya brofesor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada islamarkaana ka mid ahaa ergooyinkii ansixiyey dastuurka kumeel gaarka ah ee hadda dalku uu ku dhaqmo tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo